إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد waxay oo tahay wacdi iyo waano waxaynu dhegaysanay waa khudbadii jumcada oo aan waxba dhaafin khudbadu qaybtii hore waxay ka hadlaysay xaqa rabbi leeyahay oo ah ilaahay in la waxido subxaanahu wa tacaala caqiidada iyo tawxiidka ilaahay oo keliya la caabudo aslu usuul xaqullaahi cala alcibaad bay ka hadlaysay qaybtii dambena waxay ka hadlaysay iyadana xaqa rabbi leeyahay oo ah ilaahay in awaamirtiisa la qaato waxa rabbi kaa reebana laga digtoonaado iyo weliba aada waxay khudbada u tarkiisisay marka ilaahay la caasiyo ciqaabka ka imaanaya khatiibku khayr illah u jaaseeyo wuxuu wax badan soo sardeeyey aayaad badan oo ka mid ah ilaahay kitaabkiisa cabra taariikh oo ina tusinaya ummadihii la halaagay iyo wixii ku dhacay dhammaantood inay ahayd sababtii macaasidooda iyo dunuubtay la yimaadeen fakullan akhadnaa bidanbih faminhum man arsalnaa calayhi xaasiba wa minhum man akhadhu sayxa wa minhum man khasafnaa bihi alard wa minhum man aqraqnaa wma kana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun allahayna ku anfaco wax dameeyo laga yidhaahdo garan mayno laakiin bal kelimaad af soomaaliya ee macaasidu aada iyo aad bay hadda inoo ku faaftay waxa weeye wax badan inooma fayooba qaarka waxaynu u saarannahay halaag iyo ciqaabka ilaahay oo degdega ma aqaan inaad dareemaysaan kitaabka ilaahay nabigoo la hadlaya waa qaldun dariyun waa cusub yahay markaa dhegaysanaysa waxaad dareemaysaa ayaanta ilaahay soo dejiya maanta siis inuu yahay oo waxba ayaan iska bedelin oo muuqanaya ama yahay ilaahay oo adiga kula khitaabaya markaa dhegaysaasaa kuu soo baxaysa mar kastaba waxaa looga ka digayaa ciqaabka ilaahay ilaahay addoommada ma dulmiyo wax allaale wixii ciqaabah oo adduunka iyo aakhirada ama halaaga oo ummadda ku dhaca iyo dunuubtooda saa dhegaysateen wamaa asaabakum min musiibatin wax allaale wixii ku dhama dhibaataa waxa weeye waxaad kasbateen weeye siiba macaasida iyo dunuubta haddii ay badato oo bannaanka u soo baxdo oo ayna qarsoonayn oo jamaacaad ay samaynayaan oo loo jeedo la arkayo oo waxba laga qabanayn oo munkarka aan la suulinayn markaa waxa weeye ciqaabka ilaahay ma foga ciqaabka ilaahay ma foga aan soo qaato hadda waxyaabaha hadda ina haysta oo macaasida noocaasi aad bay u fara badan yihiin tusaale ahaan waa waxa leeyaha burcadbadeeda iyo waxay samaynayaan burcadbadeeda iyo waxay samaynayaan oo ah qasbiga iyo dhaca iyo xaaraanta iyo munkarka iyo sinada iyo khamriga waxaasoo mujtamaca ku faafay oo banaanka usoo baxay oo aan la qarsanayn oo mujtamacayni taqalqulay oo galay oo dhex galay oo gabdhahayna ay ku jiraan oo banaamisharkii uu ku jiro oo mujtamacii uu ku jiro oo hantideenni xaaraantu ay dhex gashay oo aynu ognahayoo mujtamaca ama dad badan oo banaamishar ka mid in ay la shaqaystaan oo ay maalgeliyaan aynu ognahay oo waxoodii ay ku dareen xaaraantii oo lagu galdhoortamayo oo aynan qarsoonayn ciqaabka intaa leeg baa dhacaya foolxumada intaa leeg baa dhacaysa iyo meel hebnaa laga soo waarida iyagoo yaacahaya zeedo bannaankay u soo baxday khamrigu waxa weye sida habeenkii loo cabayo barqadii baa arkaysaa nimankii iyo naagi oo suuqa daadsan ama is-eryoonahaya ama guryaha islaamada u soo dhacaya saas weeye arrintu meeshay maraysaa xaggee tahay waxa weeye waxaan la arag khamriga iyo zinada iyo faaxishada iyo dhaca iyo xaaraanta waxaa la arag oo la maqal oo laga sheekayn ayaa dhacaya dembigu taaya maaha macaasidu waa ina ku faafaysaa akhlaaq xumadu waa ina ku faafaysaa carruurteenna ka sheekeeya maxaad ka ogtiin carruurtiin waxa dhacaya oo laga sheekaynayo iyo waxa ay ku jiraan waa waxa aad maaragtay aad moodinaynaan dan weyn ka lahayn waxaasoo kale hadday dhacaan ciqaabkii ilaahay waa dhow yahay war ma waa inaan dareemayn miya inaan ka baqayn anaa sayxatu nadiir midaasi waxa weeye axad digahaya qaryadiis weeye nabiyullaahi maxamed salawaatu ullahi wuxuu ohan jiray waxa weeye ana nadiiru lcuryaan annadiiru lcuryaan waxa weeye ninka badawiga hogaagaa joogo carabtahay markuu arko col dalkiisa soo geli aan laga gaari karin maradiisa intuu furto ayuu saas odhan jiray waa laga yaabaa inuusan maradaas inuusan qabinba maxaa yeele si loo fahmo arrintu meesha masaakum colraabay colkii baa idinku waay waa dhowya wallaahi ciqaab ilaahi waa dhowya mawaynaa kuwa hala qaaday wixii soomaaliya ku dhacay wixiina ku dhacay war xaggee baynu ka nimi kulli maba saasaa ku dhalateen base war ma haysaan war ma haysaan miyaa war wixii oo kale war boosaaso iyo garawe iyo gaalkacay waxay khatar u saaran tahay inaynu buuraha fuullo oo naaguhu ay buuraha fuulaan taasaa khatar waxa dhacaya war ilaahay ka baqa waxa weeye rabulciza waxaasoo kale hadday dhacaan roobka la heli maayo hadda abaar baa socota wadadka arkaaya waxaynu maraynaa amril ayaamihii u dameeyey mase waa dhammaatay roobna lala hayo abaar baa dhacaysa maxaa yeelay ilaahay waa caddeeyey waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan qadaqa ilaahay wuxuu leeyahay dariiqa hadday ku toosnaadaan ayaanu waraabin lahay walow ana ahlqura aamanuu waataqow lafataxna calayhim barakaati min alsamaai waalard walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun dadku hadday toosnaan lahay oo rabbi ka cabsan lahay waxaan u furi lahay barakaatin min alsamaai waalard samada barakaan ka siin lahay roobka waa og tihiin barakada uu yahay waxtarka uu yahay dhulkana waxaanu ka siin lahay barako naqa iyo geedaha iyo miraha iyo waxa la cuno walaakin kadabuu fa akhadnaahum bimaa kaanuu yagsibuun abaaraha iyo cudurrada iyo dhibaatada dhacaysa waxaasaa u sababa soo ma garan ilaahay waa inoo digay wadaraba allahu masalan qaryatan kaanat aaminatan mudma'ina yaatiihaa risqaha raqada min kuli makaan fakafarat biancimi illaah faadaaqaha allahu libaasa aljawci waalkhawfi bimaa kaanuu yacmaluun ilaahay tusaaluna ka siiyey tiro badana intee baa dhacday bad iyo bari aadan barwaaqo oo nicmo ku jira oo nicmada iyo arsaaqda helaya iyagoo waasaca oo nicmadii ilaahay ku kibrey oo macaasi ku bedeshay markaasaa ilaahay wuxuu ku qabtay libaasa aljuuci waalkhawf faqri iyo gaajo iyo cabsi iyo hoog iyo ba iyo dagaal soo ma garan waxa ay kasbanayeen aayaadka ilaahay saasa inoola hadlaya waana fara badan yihiin wa kam ahlaknaa min qarya batirat maciishataha fa tilka masaakinuhum lam khaawiyat lam tuska min bacdihim ilaa qaliila wa kunaa naxnu lwaarihiin ilaahay wuxuu leeyahay intee baanu ahlu qarya aanu baabi'in oo cagta eber ka dhignay soo ma garan maxaa ku dhacay batirat maciishataha nicmadii bay ku kibreen nicmadii la siiye lam tuska markaa ka bacdi lama degin guryihii ilaa qaliila mufasiriintu waxay tahay iyadoo waxa weeye qofka musaafirka ah musaafir qofka ah oo dhulkaas ilaahay caasiyey oo la burburiyey meeshaa maraya nabiyullaahi maxamedna wuxuu ka nahiyey meesha wuxuu ku amray orod inuu ku maro markuu meeshaa marayo orod inuu ku maro inuusan dhegin oo ku nasan inuusan biyaheeda cabbin ma ujeedaa maxaa yeelay war ciqaabka ilaahay meeshii kasbatay oo ay ku dhacday adiguna waaa ka baqataa inciqaabkaasoo kale kugu soo dego waraynu sidaysu dhaanno waxaa layna ka doonayaa oo rabbi ina ku amray inaan munkarka suurino aladiina in makannaahum fi lard aqaamu asalaa wa aatawu zakaa wa amaruu bilmacruuf wa nahuu can ilmunkar dadka la siinaya dabeedni baynu doonaynaa nabad baan rabnaa khayr baan rabnaa amni baan rabnaa ma hayno asbaabteedii ilaahay waa sheegay dadka aanu saa yeelayna oo dhulka u dhiibayno oo dawladda u samaynayno waa kuwii in makannaahum fi lard aqaamu asalaa wa aataw zakaa wa amaruu bilmacruuf wanahuu can lmunkar alamri bilmacruuf wanahyi can lmunkar wax kasta ilaahay baa haysta rabbi gacantiisa ku jiraan wax kastaaba soo ma garan waxaa maanta layna ka doonaya inaynu waxa dhacaya wax ka qabanno waxaa layna ka doonaya ugu horaynta muracadbaayna aan si qabanno haddaa og tihiin waxaa la yidhaha ayaamahanka khatar waxaanu gallay khatar waxaynu u gallay in la duqeeyo magaalooyinkeen oo baabahda laga dhigo markii nimankii kibrayga halkaas ahaa ee kabtankoodii iyo waxoodii shanta markii lala galay waxaynu khatar u gallay khatar in layna duqeeyo layna garaaco waad og tahay waxay noo soo jiideen waad og tihiin xeelaheenna waxaada dabaalanaya adduunka wixii jira maraakiibta xarbiga ah iyo wixii o dhan baa meesha isugu yimi waxaasna waxay ku soo gabadeen waxay ku soo gabadeen oo ku marmarsoodeen burcadbadeed dee wax loo adkaysan karana maaha waxaa dhacaya waxba kala sooci mayaan muslim iyo gaalo iyo maaragtay waxay kala soocayaan ma leh xataa wixii inagu aynu lahayn xoolaheenni waad ogtihi waxay ku samaynayaan iyagii waa la dhameeyo waa baabeen war waxaa wax loo adkaysan karo maaha war waxa kani waxa wey macaasida kale ay soo jiideen arka garowe minaa boosaas waxaas male baan umalaynaya xoog ma ayso boosaaso walee boosaasna waa la wadaagtaa ama waa ka daranta laakiin garowe anagu kanimi waxaanu ognahay waxaa looga baxay meelo badan baa looga baxay oo khamriga diliga saddex saac oo habeennimo iyo waxa is-eryoonaya iyo sinada iyo hoogga iyo ba'a iyo waxa meeshaa ka dhacaya waxaa la ii sheegay waxay la galaan qofka raacaya markuu rabo inuu raaco ilaa waa gurubyo isku xiran shuruud baa loo yeeriya shuruudda haddaa ka soo baxdo ha waa kow waa inaan laga maqal laa ilaaha ila allah waa inaan laga maqal salaadna waa inaada tukan qof aad amar ka qaadato addeecdaana waa inuusan jirin qof waxaa kan iska daa aabbe iyo hooyo iyo mid kale iyo oday iyo waayeel waa in ka maqlin shuruuddaasaa loo yeeriyaa waa ayaa reer baadiya aho intay saa u soo galeen oo badda galeen bay waxay heleen lacag waxay ku furiyeen waxaad arkaysaan sabama garan waxaad arkaysaa dadka noocaas oo kale ahi hadday awalba diin lahaayeen waa jamaaca ridoobaya wax la yska qabto wey ceebi maxay ka dhacday inagii maba ogin ceebi maxay ka dhacday inagii baaba la tacaamulnay ceebi maxay ka dhacday inagii baaba la gacsannay ceebi maxay ka dhacday inagii baa waxaa leenahay waa weesheyna waa dadkeen wixii cunayna wixii waa ina galeen cid maanta ka dhaaran kartaa ma jirto qofay meel u soo mareen iyo qof maaragtay si toosa u cunay waxaana badan inta la gaacsanaysa ama xoolahoodii gacanta ku haysa soo ma garan marka maanta waxaa layna ka doonaya masaajida boosaan sida culimmadu ku ballameen waxa weeye maanta waxa weye tacqiibka khudbada waxaa looga hadlayaa mawduucaas waxaa laydinka doona ka doonaya inagoo ummada ummad ummad baa wax qabato ummad bacd allah ninkay wax ma qabto dowladda wax ma qabato ummad ujeeddo leh oo macno leh oo dadnimo leh oo wax garanaysa oo nool oo qalbigooda xayi yahay oo dareemaya khatarta ku soo wajahan ummad baa wax qabata innagoo ummada oo aan kala harin oo waxa weeye haddaan maamul nahay maamulka iyo dowladda risaala waa u gudbinaynaa oo waajib ay ku tahay inay wax ka qabtaan daweynaha iyo odayaasha iyo dadkii waxaan dhex galay iyo culummada iyo dhalinyarada inaynu ilaahay uga toobadkeeno si deg dega ilahay ilahay uga toobadkeeno si deg dega ummaddaasna wax ka qabanno iska qabanno waa qaban karaa iraadada ummadda bacd allah iraadada ummaddu ummaddu waxay doonayso nina kama hor imaan karo waxaana aan rajaynayaa in dawladda iyo maamulkuna ay arrintaas iyaguna ina la wadaagaan oo ay doonayaan inaan wax ka wada qabanno wax loo adkaysan karo maaha waxba yaan orodka iyo baabuurta iyo lacagta iyaan la macaansan iyo waxyaabahaas oo saas oo kale ah see baynu saw dareemi mayno soomaaliya waxay ku dhaca hagee ka yimaadeen waxay ka yimaadeen macaasiday ka yimaadeen habeen iyo maalin waxa la aqriyaya waa maqlaysaan taariikh waxa weeye haddaanu soo martay oo aynu aragnay ummadihii hore waa maqlaysaan oo ilahay baa kitaabkiisa inoo ka warramay aynu waxa ka diyaaru noqonno inaynu ka hortagno oo wax ka qabanno ummaddu waa inay tahay ummad nool oo dareen leh oo xayawiyad leh lucna aladiina kafaruu min bani israaiil cala lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahuuna can munkarin facaluuh labisa maa kaanuu yafcaluun ma ka fiicana reer bani israaiil ayba qaraabo gaar ina leeyahaad u malaynaysaa kallaa wallahi lacnad baa ku dhacday oo naxariista ilaahay baa laga fogeeyey دعي الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم سوت وامحي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يا حد قلبك يا عساك أي كتير كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه منكر كاي سميريان اسكبر ريبي جري بل وحاين oo ah maanta laga bilaabo ka ummad ahaan ummad ahaan ina waan u kahay ninkii waxa ka dhex galay way toobad baa u furan ninkii waxaas wax ku darsaday way toobad baa u furan albaabka toobad waa furan yahay toobad saxiixa la yimaado ilaahay ha uga soo noqdo xaaraanta ha tuuro faraha ha kala baxo ilaahay ha u noqdo balla waxayn oo maanta arrintaas sida maanta masaajid oo dhan looga hadlayo garowana waa saasoo kale waa laga hadlaya intaan ogahay gaalkacan waa laga yaabaa saas inay tahay dabaddana waa ka codsanaynaa inaynu uga jirto balla waxaa inoo ah halaaga deg deg ah inaynu ka hortagno oo waxaas iyo macaasi kaloo badan oo jirta aynu iska qabanno ilaahay maaragtay waxaana kaloo idiin sheegayaa roobdoontiina waa loo ballamay oo waxa weeye subaxda axadda ayaa waxaa layihi ummaddoo dhammi bannaanka ha loo baxo meelihii loo bixi jiray ilaahay baynu masaakiin u nahay ma adkaysan karo haddaynu haddeer bisha dambe oo may iyo bisha inta ka dhaxaysa haddaynu roob helin intaa keliya maxaana ka hadhayn maxaad u malaynaysaan xoolaha badcabeedu wax mayna tarayaan ilaahay ma ka maarannaa marka waxaa la igu biirinayaa ayaantaas axadda subaxdaa madaarista hala fasaxo si dadkao dhammi iyo macallimiinta iyo ardada laftooda iyo dumarka iyagoo dadku masaakiinah oo aan xaragoonayn oo dharkooda liita soo qaadanaya oo ilaahay isu dullaynaya oo masaakiinnimo muujinaya oo rabbi isu bihinbihinaya oo toobad keenaya oo aynu niyaysanno oo go'aansannay inaan macaasida wax ka qabanno bannaanka ha loo baxo oo ilaahay hala baryo yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid ilaahay ha loo noqdo kam tarakuu kam tarakuu من عيون من زروع من جنات وعيون وزروع وجن وجنات ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض مركي waxaa lagu sameeyey la baabi'iyey nicmadii meeshaa tiilna markii iyaga eber laga dhigay waxaa qole kale baa lasii dhaxashay markaasaa la yidhi samaawaadkeenu kule uma ooyin maxaa yeelay xagga ilaahay laga nacay weeye famaa baka calayhim asamaa waalard midna aynu go-aankaas qaadanno roob doontan aanu soo baxno ilaahayna hayna waafajiyo ilaahay aanu toobad keenno aynu iska ilaalino khatarta asalaamu calaykum waraxmat ullah